bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sagaaliyo toddobaatanaad kitaabkii kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee sacdi bni abi waqaas safxada laba boqol iyo sagaashan wa fii uxud maalintii uxud sacdi bni abi waqaas taariikhdiisa waxaa xusid mudan waxaa la yidhaahdaa awalu man ramaa fi lislaam nin fallaadhgana islaamka dhexdiisa ugu horreeyey waxayna ka dhacday maka markii oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo muslimiinta iyo reer bani haashim ay qurayshu go-doomisay ee shicbi abi taalib loo yaqaano taariikhda ama siirada aan ku soo aragnay meeshaasaa waxaa daandaansaday gaaladii marka hadde waa ninkaas ilaahay uu subxaanahu wa tacaala leebka uu gano ama fallaadha uu gano ay ruuxun ku dhacaysee markaasuu yuu la helay mid uu dhiig ka daadiyey dagaalkii beder waan soo aragnay dagaalka uxudna hadde waa dagaalka uu abad ugu sharafta badnaa kadibna macrakatulqaadisiya oo lagu jebiyey furus ayuu abbaanduulo ka ah uxud markii markii hore ay muslimiintu guusha heleen ee nimankii rasuulku sala allahu caleyhi wasalama rumaada la dhihi jiray ee hargaantida ah ee kontonka nin ahaa uu fadhiisiiyey jabalu rumaa uu fadhiisiiyey ay amarkii khilaafeen ee khaalid ibnulwaliid oo fardooleydii quraysh wata uu dhabar jabiyey muslimiinta oo la kala cararay toban nin ama sagaal nin oo ku hadhay nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo difaacaysa oo labana ay quraysh tahay sacdi ibn abiwaqaas iyo talxati ibnu cubaydillaahi labadaas iyo toddobo kaloo ansaara ayuu ka mid ahaa waa maalinta uu nabigu yidhi marka irmi yaa sacad fidaaka abi wa ummi wa fii yowmi uxud maalinta uxud xiina markii zulzilad la lulay al aqdaamu lugihii ay lugihii carareen ay cabsadeen oo la jabay inbaa laga wadaay oo watafaraqa ay kala yaaceen almuslimuuna muslimiintii caninnabiyiga nabiga ay ka yaaceen caleyhi salaatu wasalaam xataa intii lam yabqa uusan ku hadhin rasuulku ilaa fii nafarin koox isagoo la jira maahne kooxdaasoo qaliilin yar kuwaasoo laa yutimuuna aan dhammaystiraynin alcasharata toban sagaal bay ahaayeen laba qurashiyiin ah iyo toddoba ansaar ah toddobadii ansaarta ahaydba way dhinteen way shahiideen laakiin labadii labadii muhaajiriinta ahayd dhaawacyo waaweyn baa soo gaadhay laakiin ma aysan dhimanin wa waqafa waxaa istaagay sacdi ibnu abi waqaas ayaa istaagay maalinta ayada yunaadilu isaga oo difaacaya can rasuulilaahi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi biqowsihi seeftiisi biqowsihi qaansadiisii fa kaana wuxuu ahaa laa yarmi kii aan tooganin ramyatan toogasho leeb ama fallaadh ma ganaynin fa kaana wuxuu ahaa laa yarmi kii aan ganin ramyatan wax la gano ilaa hadduu gano asaabad waxay ku dhacaysay min mushrikin mid mushriga maqtalan meel laga dhinto meel halisaho laga dhinto walamaa markii ra-aahu arkay arasuulu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yarmi isaga oo ganaya haada ramya ganidaas yaab kale jacala rasuulku wuxuu bilaabay yaxuduhu inuu kusii dhiirigeliyo uu kusii tirtirsiyo uu kusii booriyo oo yaquulu yidhaahdo lahu rasuulka irmi toogo oo gan sacadow irmi fidaaka abi wa ummi marka maalintaasay ahayd fadalla wuxuu ahaaday sacad yaftakhiru inuu ku faano bihaa ereygaas tuula xayaatii intuu noolaa oo dhan oo yaquulu uu yidhaahdo maa jamaca isuguma darin alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam liaxadin cidna abaweyhi labadiisa aabbihii hooyadii ilaa lii aniga maahan wadaalika kaasina xiina markii weeye fadaahu wuu igu fartay biabayhi- biabawayhi biabiihi wa ummihi macan labadaba uu yidhi fidaaka abi wa ummi irmi yaa sacad walaakina hase ahaatee balaqa walaakina hase ahaatee sacdan sacd ibn abi qaas balaqa wuxuu gaadhay darwata majdihi sharaftiisa sharaftaas fiideeda yani meesha ugu sarraysa wuxuu gaadhay xiina markii cazama uu go-aamiyey ama uu go-aansaday alfaaruuqu cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu uu go-aamiyey calaa an yakhuuda inuu galo si kala si aan kala hadh lahayn si aan kala hadh lahayn waxa marka loo galo oo la tiimbado yaa la yidhaha an yakhuuda inuu tiimbado maca almushrikiina maca alfurus dheh nimankii reer furus xarban dagaal inuu la galo dagaalkaasoo tudiilu tirtirta dowlatahum dowladooda wa tathullu dumisa carshahum boqortooyadooda wa tajtathu siibta juduura alwathaniyati wathaniyada waxaan alla ahayn oo alcaabudaa la yidhaahdaaye dhagxaan iyo bir iyo maxaanku idhaahdaa ee, dayax iyo qorax iyo waxaas oo dhan baa wathaniya iyo majuus ayaa la yidhaaha jirideeda inuu siibo min calaa dahri lardi dhulka guudkiisa inuu ka siibo yuu go-aamiyey fa arsala wuxuu diray sayidinaa cumar kutubahu warqodihiisa yuu ilaa cummaalihi guddoomiyaashiisii gobollada kala duwan ee markaas soo dhex galay soo galay dowladda islaamka yuu fil aafaaqi jihooyinka kala duwan ayuu u diray oo nuxurkeedu uu yahay qoraaladaas an arsiluu ilaya aniga ii soo dira kulla man qof kasta oo nin kasta oo kaana uu ahaaday lahu isaga silaaxun hub haysta nin kasta oo hub haysta aw farasun faras leh aw najdatun ama khibrad leh nooc kastaba hata khibraddaasi aw najdatun aw ra'yun xataa leh caqli iyo waayo aragnimo laga faa'iidaysto aw masiyatun ama wax gaara oo min shicrin gabay ah oo dadka lagu dhiirigeliyo aw khataabatin ama aftahannimo kale ah aw gayrihaa oo mimaa wixii ka mid a yujdi wax ka tara cala almucarakati dagaalka faa'iido u keeno ee wax ka tara oo dhan la iisoo diro fa jacalat waxay bilowday wufuudi lmuhaahidiina wufuuddii mujaahidiintii ilaahay jidkiisa ku dagaalamaysay tatadafaqu inay ku soo burqato cala almadiinati magaalada madiina min kulli sawbin dhinac walba falamaa markii takaamalad ay dhammaystirantay akhada wuxuu bilaabay alfaaruuqu cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu bilaabay yastashiiru inuu la tashado asxaab alxalli waalcaqdi dadka waxna xidha waxna fura ee waxgaradka ah inuu la tashado fii man qof inuu kala tashado qofkaasoo yuwalliihi uu madax uga dhigo cala aljeyshi alkabiiri ciidankan weyn oo wayusallimi ilayhi uu farta ka saaro uu u dhiibo qiyaadatahu qi- maaragtay hoggaankiisi fa qaaluu dadkii waxay dhaheen bilisaanin waaxidin hal carab waxay ku wada yidhaahdeen al asadu libaaxa caadiyan ee cartamaya libaaxa cartamaya ee sacad ibni abi waqaasahum weeye cumar markii hore radi allahu tacaala canhu wuxuu go-aansaday ama uu damcay inuu isagu ciidanka hogaamiyo ahamiyada ay lahayd da- ee dagaalkaasi Maak- laakiin muslimiinta waxay dhaheen may ha yeelin adiga magaalada joog markaasaa sacad la- la magacaabay fastadcaahu waxaa u yeedhay cumar baa u yeedhay radia allahu tacaala can calayhima allaha ka raalli ahaado cumar iyo sacad be wa caqada wuxuu u xidhay uu u guntay lahu isaga liwaa aljeyshi ciidanka calankii uu uu ku dagaalgeli lahaa walamaa markii hama u damcay aljeyshu alkabiiru ciidankii weynaa bian yafsila inuu ka baxo can ilmadiinati magaalada madiina waqafa waxa istaagay cumar ibnu alkhadaab ayaa istaagay yuwadicuhu isagoo oo sagootinaya wa yuusii isagoo u dardaarmaya qaa'idahu abbaanduulihiisa faqaala wuxuu yidhi yaa sacdu sacdow laa yaquranaka yuusan ee, karkaarka kuweydaarinin yuusan kaaga tallaabsanin ee, dow yuusan kaaga tallaabsanin maaragtay een, caw- cawsgeeriyaad wahamoodin min allaahi alle xaggiisa an qiila in la yidhi khaalu rasuulillaahi rasuulka ilaahay abtigiis weeye wa saaxibu rasuulillaahi rasuulka ilaahay saaxiibkiisii weeye maxaa jira fa ina allaha alla caza adkaa wajalla weynaaye caza waxa weeyaan waa casiizo cid kasta ayuu ka adag yahay ilaahay wajalla weynaa laa yamxu alla ma tirtiro asayi-a wax xun ood la timid dembi xun ood la timid bisayi-a bisayi-i mid ka sii xun ama ama ama mid xun oo kale ilaahay kuma tirtiro walaakinahu hase atee alleh yamxu wuxuu tirtiraa asayi-ata xumaanta aad la timaado bilxasanati mid wanaagsan ood la timid buu kaaga tirtiraa yaa sacdu sacdayow in allaaha alleh laysa muusan ahanin beynahu isaga dhexdiisa iyo wa beyna axadin cidna nasabun wax nasab iyo wada dhalasho oo qofna ka dhexaysa ma leh alla waxa weeyaan lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad weeye ila daaca xidhiidhka alle iyo addoon ka dhexeeyaay waa inuu addoonku ilaahay addeeco micnihii awaamirtiisa u hoggaansamo wuxuu ka nahiyeyna uu ka reebmo fannaasu wuxuu yidhi sayidina cumar baa hadalka sii wata fannaasu dadku shariifuhum ka sharafta leh ee madaxda ah wa wadiicuhum iyo kooda miskiinka ah ee maaragtay dadku ay liidayaan fii daatillaahi alla agtiisa sawaa'un way ku siman yihiin maxaa jira allaahu alleh rabbuhum rabbigoodii weeye wahum iyaguna cibaaduhu addoomihiisii weeye yatafaadaluuna waxay ku kala sar- sara marayaanu bitaqwa alla ka cabsi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ee ayuu ku salaynayaa hadalkiisa wayudrikuuna dadku waxay gaadhayaan oo helayaan maa cinda allaahi alla agtiisa waxa yaallo oo jannadiisa ah bidaacati inay amarka ilaahay u hoggaansamaan ee fandur u fiirso oo eeg al amra arrintii alladii arrintaas hore ayta aad aragtay annabiya nabiga oo calayhi arrinta ku sugan maadaamaad ahayd afartii ruuxa ugu horreysay ee soo islaamtay ee ragga ahayd ood intaana rasuulka la joogtay waa taqaanaa wuxuu rasuulku amr- en- en- arrimihiisii oo dhan adaa naga yaqaana wixii aad rasuulka ku aragtay eed ka soo gaadhay wixii uun ku soco falzam faltazimhu waxaa uun laasim oo waxaas uun xagga iyo xaggaa toona ha uga leexanin fa innahu lamru isaga weeye arrinta dhabti ahe taas weeyaan wamadaa wuu anbabaxay aljeyshu ciidankii almubaaraku ee la barakeeyey ayaa anbabaxay wa fiihi isaga uu ku sugan yahay ee ku jireen tiscatun wa tiscuuna badriyan sagaal iyo sagaashan saxaabi oo asxaabtii beder ka qayb gashay ah wa halaahu miatin wa bidca cashara wa bidcata cashara iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toban oo miman ka mida kaanada way ahaatay lahum iyagaba suxbatun saaxiibnimo rasuulka la soo noolaa fii maa beyna baycati ridwaan intii u dhexaysay baycatu ridwaan iyo famaa fowqa daalika iyo wixii ka horreeyey baycatu ridwaan oo ahayd ee sida la ogyahay ee sanadkii lixaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalama intii ka horreysay as- wixii asxaab ahaa ee nabiga la joogay saddex boqol iyo dhowr iyo toban oo ka mid a iyo wa halaathu mi'atin iyo saddex boqol oo miman kaanuu miman shahiduu kuwii goobjoogka ka ee xaadiray ah fatxa makata maka furashadeeda maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi iyagoo la socda iyo wa sab iyo wa sabcu mi'atin toddoba boqol oo min abnaa'i saxaabati wiilashii ay asxaabtu dhaleen ah ciidanka waxaa la yidhaha tiradiisa marka la isku dardaro wuxuu ahaa labaatan kun ayuu ahaa waa ciidamadii ugu waaweynaa ee muslimiinta abid ay helaan weeye labaatan kun ayuu ahaa halka eh, nimankii wa- maaragtay furuska ay la dagaalamayeenna boqol iyo labaatan kun oo saddex iyo soddon maroodi wata ayay ahaayeen waxaana hogaaminaya iyagana nin la dhihi jiray rustum ayaa hogaaminayay dagaalku wuxuu ka dhacay meel layidhaha qaadisiya oo kuufa afar iyo toban farsakh u jirta dagaalku wuxuu socday uun saddex maalmood buu socday saddex maalmood ayuu socday magacyo ayay lahaayeen maalmahaasi maalinta koobaad waxaa la dhihi jiray armaath maalinta labaadna waxaa la dhihi jiray akwaath maalinta saddexaadna waxaa la dhihi jiray camwaas habeenadoodana maalmaha habeenadooda waxaa la dhihi jiray habeenka koobaad alhada ah habeenka labaadna assawaad habeenkii saddexaadna alhariir waana habeenkii ugu dambeysay ee gaalada la jabiyey bay ahayd marka ciidankaa barakaysanna intaasuu ka koobnaa madaa wuu socday sacad wa caskara wuxuu fadhiisin ka dhigtay ciidankiisa bijeyshi ciidankiisa filqaadisiyati meesha qaadisiya la yidhaah marka waan soo sheegnay ciidamadu intay kala ahaayeen kuwan furuska waxaa hogaaminayay rustum wuxuu watay boqol iyo labaatan kun oo maroodiyaal saddex iyo soddonoo wata sacd ibn abi waqaasna maca rinmiigii iyo wixii soo raacay haddii laisku wato- laisku wada daro labaatan kun buu watay marka labaatan kun oo ka hortegaysa boqol iyo labaatan kun waayo qaadisyaal isku saddex maalmood buuna dagaalku socday aad baa loo halaagsamay maalintii la gaadhay yowm alhariir habeenkii alhariir hariirka waxaa la yidhaahdaa cida ayga ayga markuu kor uciyo maahana markuu feedhaha ka hinraagayo hinraaggaas yaa la yidhaahdaa hariir marka yowm alhariir baa loo bixiyey walamaa markii kaana uu ahaaday yowmu lhariiri maalintii loo bixiyey hariir maalintii hinraagga cazama almuslimuuna muslimiintu waxay go-aansadeen calaa an yajcaluuha inay ka dhigaan maanta alqaadiyata tii baabi'inaysa ee dhabarka ka jebinaysa qaadiyada waxaa la yidhaah ta uusan cadowgu marna kacaynin dib dambe uusan u kacayn hadda kuwa feedhtamay iyo mid waxaa jira marka intuu feedh ku dhaco uu dib dambe u kici waayo darba qaadiya la yidhaah darba qaadiya midna niqaad baa lagu kala adkaadaa waxbaa laysugu dardaraa tan kanaa guulaystay kanaa guulaystay midna hal feedh inta lagu dhufto uusan dib dambeba u kacayn taa darba qaadiya la yidhaha ama knock out knock out marka waxa weeyaan an yajcaluuha inay ka dhigaan habeenka alhariir habeenkii hinraagga oo ah habeenkii saddexaad dagaalka labaatan kun oo ka hor imanaysa waaye boqol iyo labaatan kun oo maroodiyaal wata an yajcaluuha inay ka dhigaan alqaadiyata tii dhabarka ka jebinaysa cadowga uusan dib dambe u soo kacayn fa axaatuuhum way hareereeyeen bicaduwihim cadowgooda ayay hareereeyeen ixaadata alqaydi sida jijimanku ama dugaagaduhu ay u hareereeyaan bilmicsami cududda dugaagada ama jijimanka waxaa la yidhaha hadda lama isticmaaleen waxay haweenkii hore gashan jireen ay ku xaragoon jireen oo halkaa cududda la geyn jiray wa nafaduu waxay u duseen ilaa sufuufihi sufuuftiisii bay ka dhex duseen ciidamadii hore markay dagaalamayaan saf baa la xidhan aan la dhex geli karin safkii ayay dhex galeen min kulli sawbin dhinac walba ayay uga soo duseen cadowga ee, ee, safafyaalkiisii muhalliliina iyaga oo ku qaylinaya laa ilaaha ila allah muhallil waxaa la yidhaahdaa saa'ix adiga oo ku qaylinaya laa ilaaha ila allah mukabiriina allahu akbarna ku qaylinaya fa idaa isla kolkaaba ra-su rustum ninkii rustum la dhihi jiray madaxiisa rustumkii qaa'id alfursi furuska hogaamiyahooda ahaa ama abbaanduulahooda yaa marfuucun sare loo qaaday calaa rimaaxi lmuslimiina muslimiinta warmahooda inta madaxii laga gooyey yaa saas waxaa loo tusiyey cadowgii wa idaa isla kolkaa ay arkeen hogaamiyahoodii ama abbaanduulahoodii madaxiisii la tuso ee garteen yaa birucbi argagax waalhalaci iyo cabsi daran yaa yadubbaani waxay waxay fanteen waxay ku tukubeen tartiib tartiib waxay ku galalaayidhaa fii quluubi lacda- acdaa'i illaahi cadowgii ilaahay quluubtooda yaa waxaa ku gurguurtay waxaa fantay cabsi iyo argagax xataa intii kaana uu ahaa almuslimu mujaahidka muslimkiihi yushiiru kii u tilmaamay ila alfarisi midka faris waryaa kaalay buu dhihi waryaa kaalay fa ya'tiihi markaasuu u iman fa yaqtuluhu markaasuu dili wa rubamaa waxaa dhici jirtay laga yaaba inay dhacdo qatalahu inuu dilo bisilaaxi hubkiisa kaale intuu yidhaahdo yaa isagoo iska taagan oo cabsi daraaddeed qallafay iyo intuu isaga ka qaato hubkiisuu ku dili jiray ama alghanaa'im haddii aan ka hadalno wixii laga helay oo haniimo ah dadkaas faxadid ka sheekay canhaa haniimada ka sheekee walaa xaraja na hana isdhibin ha isdhibin waxaa rabtaba sheeg micnihii wey maxaa jira wax alla wixii adiga maskaxdaada kusoo dhe- dhaca- dhacay aad sheegtaba wa- wa- way kasii badnaayeen way kasii badnayeen haniimooyinka marka wixii tiradiisu ay ka badatay yaa ee carabtu saasay tidha xadid walaa xaraj sheekee ma dembaabaysid wax alla waxaad sheegtay kuma dembaabaysid wey makuma dembaabaysid waxaa rabtaba iska sheeg xadid walaa xaraj marka wax la sheego tiradooda oo in oo tacbiir lagu cabiro oo kaa ka ka xeel dheeri ma jiro wa ama alqatla haddaynu u nimaadno dadka laga laayay gaalada fa yakfiika waxaa kugu filan an taclama inaad ogaato inaad ogaato ana aladiina kuwii qadow dhintay garaqan iyaga oo webigu qaaday fa xusiba waxaa lagu fa xasba oo keliyata oon lagu darin dadkii kale ee la laayay ana aladiina kuwii qadow dhintay ama baktiyay qaraqan webigu uu qaaday webiga weyn ee dijla iyo furaad fa xasba oo keliyata faqad qad balaquu waxay gaadheen halaathiina alfan soddon kun ayay gaadheen inta webigu keliyata uu qaaday intii kale la dilay iska daayay marka dagaalkaas wuxuu dhacay ee, sanadku markuu ahaa shan iyo tobanka hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii shan iyo tobnaad ee hijrada afar iyo tobanna waa la yidhi lix iyo tobannana waa la yidhi laakiin sida ugu raajixsan waxay ahayd sanadkii shan iyo tobnaad bacda macrakati lyarmuuk wa dimashq dagaalkii yarmuug iyo dimashq lagu qabtay kadib sida taariikhu tabari uu sheegayo sidaas ayay ahayd macrakadaas macrakadaas kadibna nimankii furas ahaa dib dambe dowladoodii way baaba'day cumira ilaahay cimri buu siiyey sacad ibna abi waqaas tawiilan in badan baa ilaahay cimri siiyey wafaaa allaahu allana wuxuu siiyey calayhi isaga min almaali hanti ashay alkathiira wax badan laakinahu hase ahaatee sacad xiina markii adrakathu ay haleeshay oo ay soo gaadhay alwafaatu geerida dacaa wuxuu codsaday uu yidhi ha la ii keeno bijubbatin maro oo min suufin baaliyatin maradan inagu aynu jacfaanka nidhaahno ama maraykaanka aynu nidhaahno oo suuf ah oo gabowday yuu yidhi ha la ii keeno wa qaala wuxuu yidhi kafinuunii igu kanfa bihaa maradan jacfaanka ahee suufka ah igu kanfa maxaa jira fa innii anigu laqiitu waxaan kula kulmay bihaa maradan anigoo qaba almushrikiina nimankii mushrikiinta ahaa yowma badrin maalintii bader wa innii anigu uriiddu waxaan doonayaa an alqaa inaan la kulmo bihaa maradan anigoo qaba allaha alle casa wajalla inaan la kulmo eh maradan hala ii xidho waxa weeyaan qisada sacd ibn abi waqaas ee intaas ayay ku eg tahay waxa weeye markii uu ciraaq iyo iiraan iyo dhulka oo dhan markuu qabtay isaga ayaa waali looga dhigay muddo markuu joogay reer ciraaq niman dhibbaydan bay ahaayeene way dacweeyeenoo cumar bay ku dacweeyeen waxyaabahay ku dacweeyeen waxaa ka mid a waxyaala la yaab kale waxaa ka mid a oo reer ciraaq ay ninkii ciraaq tagaaba isagoo oo waalan uu uga imanayo ninkii sacd ibn abi waqaas ahaa ee aan taariikhdiisa ka soo sheekaynay ee ahaaba islaamka bilaabayba islaamka dhalashadiisa la soo bilaabayba waxay dhaheen ma tukan yaqaanay dhaheen maba tukan yaqaan bay dhaheen dagaalna ma yaqaano bal ka waran yani dagaalna ma yaqaano marka sayidina cumar bay warqbada usoo qoreenoo saasay dhaheen sayidina cumar baa booqasho ku tegey masaajidkii weynaa ee kuufa ayuu dadka isugu yeedhay war maxaad si cad ka rabtaan buu yidhi ninbaa istaagay oo wuxuu yidhi anaa haysto oo wuxuu yidhi maaragtay laa yuxsinu salaa ninkan salaada ma tukan yaqaano ta kale wuxuu yidhi laa yuqsimu bisawiya dadkana si cadaalada wax uguma qaybiyo ta kale wuxuu yidhi dagaalkana kuma fiicna wuu habaaray wuxuu yidhi ilaahw haddii ninkaas uu been iga sheegayo ilaahay cimrigiisana dheere faqrina maaragtay bad weligiibana meel goob ceebeed uun uu joogo goob ceebeed uun uu joogo marka waxaa la sheegay isagoo intuu gaboobay oo tacbaan ah oo dawarsanaya oo haddana gabdhaha yararka ah dabada taabanaya oo marka la dhagaxyeynayo markaasu wuxuu dhahayaa waxaan ahay nin ay ku dhacday inuu habaarkiisa cad ku dhacay baan ahay oo hayla yaabina marka waxa weeyaan sacd ibnu abi waqaas mustajaabu dacwana wuu ahaa marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalem wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu